tahay waa dhacay waa kan kitaabkii unbuu ka dhacay marka iyada tan dhib ma laha islaaxa caynkaasa imaam malikina waxaa laga soo naqliyey in laguma yidhin rasuulka ilaahi xadiidkiisii ka warrano wow ama alif la ziyaadiyo macnuuna uu isku mid iyo wax isbedeli aanu jirin oo ku imanayaayo waxaan rajaynaya taasi inay fududahay ayuu yidhiba adugu bal markaas xuruufta aan macno bedelahayn ma waxaan la ogyaha asal ahaan inuu ka dhacay dee la ogyaha la garanayo iyada taasee wax isbedelana aan ku keenayn siyaaqi kaa kitaabka dhexdiisaba waad ku islaaxin ama waad ku kordhinaysaa wax cidhiidhiyo halkaa korkaaga oo lagugu cidhiidhiyo la odhanayo mee kitaabka waxbaa ku darina iyada taasi ma jirto wainyaku hadduu yahay asaaqidu kii dhacay oo wixii aan dhacay laa yugayiru mid aan doorinahayn macnaha aan bedelahayn wadalika kabninba weeye lafdiga ibniba weeye oo halkii ibni fulaanka ah unbaa fulaan la qoray oo xarfin xarafba weeye sida kaan imaam maalik ka soo naqlin wow iyo fa iyo wax lamida zid iska siyaadiyo kitaabka dhexdiisa ku siyaadso walaa tucasaru lagu adkayn maayo lagu xidhiidhi maayo laguma odhanayo kaas lama siyaadin karo ee haamishiga waxaa ku qoro kitaabka dhexdiisa ha ku islaaxin ama ha ku siyaadin laguma odhanayo wey kadaalika saasoo kale waxaa ahaaday oo kitaabka dhexdiisa la yskaga dari karaa maa haayara wixii bedelaya macno ee siyaaqa marka uu ku soo biiro dee taqyiir uu ku sugnaanayo xaggii macne ama macnuu isku khilaafayo laakiin xaysu meeloo yuclamu la og yahay ityaanu imaatinkiisa uu yimi miman shaksi xaggii uu ka yimi calaa sarreeyo sheekha kaba sii sarreeyey waalzamuu laakiin suuradan waxay laazimiyeen yacnii yacnii oo la sheegay laazimiyeen oo tanna wax baydkan dambena waxa weeyaan kitaabkaagii ama asalkaagii waxbaa ka dhacay waxaan dhacayna macnaa maa fi lasli waaba dee iskhilaafaya oo asalka wixii ku sugnaa buu macno ahaan doorinayaa khilaafaya laakiin waxaa la og yahay sheekha un inuu ka dhacay ciddii kasii sarraysay ee sheekhyadiisa ayd inay sheegeen baa la og yahay oo isaga sheekhunbaa uu ka dhacay xaggiisi sheekhyadiisii inay sheegeen uu riwaayadoodii ku sugan yaha la og yahay suurada caynkaasana nafsal kitaab in lagu haleeshiiyo oo lagu qoro kitaabka dhexdiisa way bannaan tahayba laakiin suuradan ahlalxadiidi waxay laazimiyeen in yacni uu shaksigu la yimaado kelimadii yacni oo khadiib baa saa sameeyey sheekh uu lahaa abi cumar ibni mahdi la odhanaya can ilmaxaamili ayaa xadiidkuu ka wariyey isagoo dee isnaadkoodiina ay uu dhameeyey can curwata can camrata binti cabdiraxmaan markaasaa waxaa sheekhiisa asalkiisii dhacay halkaa camro un marka la joogo qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam yudnii ilaya ra'sahu faurajulu rasuulka ilaahi baa madaxiisa ii soo dhawaynayo waan feedhay camra waa taabiciyad markaa meesha maxaa ka dhacay kitaabkiisa sheekhiisa caaisha ayaa ka dhacday waana la og yahay dee maxaamil iyo ninkan u sheekaayo ciddii ka sarraysayba caaisha inay sheegeen asalkii sheekhiisunbay ka dhacday waana waxaa macruufkaa xagga macnaha inuu bedelayana dee markaa xaggii markaynu eegno mursal iyo mawsuulba bay kala noqonayaanba haddii taas oo kaleo imanka mukhaalafa macnaa way ku sugan tahay markaa iyada kan maxaa laay uu markaa khadiibo la yimi caaisho uu ku kordhiyey laakiin muxuu isticmaalay can camrata binti cabdiraxmaan tacni can caaishata cibaaro saasoo qoray tacni can caaishata annahaa qaalat oo markaa tacni buu la yimi culimmadii kalena uu kasoo naqliyey inay taa la iman jireenba waxaanay uu kasoo naqliyay innaa lanastaciinu fi lxadiidi biyacni xadiidka waxaan u kaalmaysanaa yacni baan u kaalmaysanaa haddaba markaysan oo kale muqaayaro macna ay ku sugan tahay la og yahayna sheekhan maanta riwaayadiisii ay tani ka dhacday ciddii ka sarraysayba inay sheegeena wax isaga ka dhacayn inuu yahay kitaabka dhexdiisaa lagu kordhinayaaba ilxaaqii lagula imanayaaye laakiin wuxun baa la samaynayaa yacni baa la isticmaalayaa markaa yacni baa la isticmaalaya intaa weeye tasbaytkana kadaalika sidaas oo kale waxaa aday oo kitaabka dhexdiisa lagu islaaxinayaa ama lagu kordhinayaa wixii maa haayara wixii bedelayay macno ama macnahan dee ku sugan asalka khilaafaya mukhaalafa xagga macna ay kuba sugnaydba maa haayara waa saaqidkii dee asaaqidu ladii haayara macnaa maa fi lasli way saaqidkii isagu doorinaya ama khilaafayay macnaa maa fi lasli laakiin waa goorma xaysu yuclamu haddii aan la ogeyn dadkii ka sarraysayba inay la yimaadeen iyada markaa haamishkii unbaa lagu hagaajinayaa tan kitaabkii laguma ilxaaqinayo lama ilxaaqinayo xaytu meelooyo culamo la og yahay ityaanu waa majiuhu weeye waa masarkii ataa-un waxaan maanta dee dhacay ee saaqadka ee weliba muqaayaradnu ay ku sugan tahay imaatinkiisa uu yimi oo uu ka soo arooray miman calaa ciddii sarraysay xaggooda uu ka soo arooray macnaa sheekha ka sarraysay sheekhiisii amaya wixii kasii dambeeyeyba markaa marka la og yahay ee inuu sheekhan u ka dhacay sheekhadiisa ay sheegeen la og yahay markaa kitaabka dhexdiisa lagu ilxaaqinayaa waalzamu laakiin waxaa marxay laasimiyeen yani yani in lala yimaaday laasimiyeen wey balkaasna waxaan kaga baxnay waxyaalihii saaqadka ahaa iyo akhdadii kitaabka ama laxnigii kitaabka asalkiisa dhacaysay imanka halkana waxyaalo taasaan kaba dheereen buu inoo sheegayaayo kitaabkii iyaduna dee markaa naqsi gees kale uga yimi oo dee loo baahday in markaa matn adigu wax lagu soo kordhiyo la ilxaaqiyo markaa wuxuu uhi wamaa yadrusu yudrusugu xarakeeyey bal dee xagga hoosena uu kaba yidhe laakiin sa kuwa kale ay dhigtaan dee waa san waana sairaaja dee markaa daahirka wamaa yadrusu waxa baaliyoobaya filkitaabi kitaabka dhexdi oo kitaabkii baa dee waa raagayba oo ama waa qoyay ama aboor baa cunay ama taqaduc kaloo dee kagii markaa gabowgan uu gaboobuu muddo dheer jiray uun ka yimi ayaa ku yimi oo waa baaliyoobayoo wax ama matnigii ama sanadkiia ayaa qarsoonaaday oo taqaduc daraaddeed ama balal ama aboor cunay ayaabay meeshii u dhacday oo waana laakiin wax ka yimi darsi un wamaa yadrusu waxa baaliyoobaya filkitaabi kitaabka dhexdii waxa isagu ka baaliyoobaya ama isnaadkii in ka mida ama matnigii in ka mida ee gogo meesha ay gooday ama qoyaan ku yimoon la aqrihi karayn ama aboor cunay iyo waxyaalahasaas biakli arado aboorka iyo waxyaalaha caynkaasa yulxaqu waa la haleeshiinayaa min kayrihi waa kitaabka wixii aan ahayne kutubtii kalea ayaa lagasoo laga soo qoranaya laga soo haleeshiinayaa fi sawaabi waa fi lqowli sawaabi qowlka sawaabkaa weye qowlka sawaabkaa waxa weyan kol aduu shaksigu waxaan inuu wixii ka dhacay halkan inuu yahay uu isagu dee ay naftiisi aada u malaynaya ama uu yaqiinsan yahay wixii kitaabkiisii ka dhacay inuu yahay arrinta wuxuu kitaabka uga dhacayna dee arrintaa darsi ama tirtiran wixi uu tirtirmuuli markaa dee qidankiisii ama belal ama taqaduc ama akli arada uga yimi ay tahayba kutubta waxaa wuxuu ka soo qoranayaa dee meeshii kale uu kuga sugan yahay kol haddii uu wixii ka dhacsanaa kitaabkiisa inuu kani yahay dee naftiisa ay u yeelatay ama sixadiisii uu garanayo uu garanaya waxaan isaaqin min kitaabi inuu yahay waana qowlka sawaabka ee dee muctamadka a'imadii taxqiiqa wehelka ay la yimaadeen ay sameeyeen bacdigood baa xataa macruuf maxfuudba ha ahaadee hayaa iyagu manciyey taasoo yidhi me waxbaa taas laguma kordhinayo yulxaqu fi sawaabi wey kamaa idaa yashuku wastatbata ay wamaa yadrusu waxa baaliyoobaya fi lkitaabi kitaabka dhexdii yulxaqu waa la haleeshiinayaa oo min kayri kayrkii baa laga soo haleeshiinaya lagaga soo daraya lagaga soo kordhin fi sawaabi qowlka sawaabkaa kamaa idaa yashuku wadaalika kaasna kamaa ay mitlamaakii oo kale ayuu ahaaday idaa yashuku hadduu shakiyo oo ninkii xaafidka ahaaba wastatbata uu kana sugto min muctamadin shaksi la ictimaadsanayo taasun buu la mid yahay tanna oo waxaa adigu suuradan lamida kamaa idaa yashuku idaa kaana alxaafidu ninkai xaafidka hadduu ada yashuku mid shakeaya oo xadiidka uu xifdisnaabaa wax shaki ka galay wastatbata uu sugtay oo wuxuu ka soo sugtayba min muctamadin shaksi xaafida oo markaa siqa ah oo la ictimaadsanayo ayuu xifdigiisii ama kitaabkiisii ka soo sugtay suurada caynkaasina tan bay la midtoo way banaantay wey oo suuradan dambena waxa weeyaan kitaabkiibaa tii hore ay ahayd kani waa ninkii xaafidka ee axaadiistiisa korka ka hayay ayay axaadiistii qaar ama sanad ha noqoto ama matnibaa shaki ka galay inin kaloo xaafida oo isaguna waxaan macrifo iyo aqoon u leh ayuu weydiiyey isagiibaa u caddeeyey si sawaabku ahaa ama u sugay uu shakiyey uune xifdigii uu adkeeyoonoo uu sugay suurada caynkaasana ee saa uu loo sugay ninkan xaafidkee muctamadka uu sugay ayuu ku warinayay buulo waxay la mid tahay uun ilxaaqan kitaab kale wixii aad ogeyd inuu wixii dhacay un uu yahay aad kaga soo kordhisanaysay ayaa hubsashada marka ama sugashada aad kayrkaa ka sugato wixii ka shaki kaa galee maxfuudaadkaaga ana uu la mid yaho labada masalo waa isku mid oo macnaa waxa weeyaan say u bannaantay taa horeba min kayrihi inuu ilxaaq ka sameeyo ka soo saxdo oo ka soo kordhiyo wixii isaga ka dhacay ayay u bannaantayaan ninkii xaafidkaa ee shaki ka galay waxyaalihii maxfuudaadkiisa wax ka mid ah inuu nin kaloo xaafido oo la ictimaadsanayo uu ka sugto oo markaa uu ka sugto deetistaa uu kuga wariyo marka wuxuu wafihimaa labadan suuraba labada mas'alaba labadaba fiigooda nadban sunno ahaan abin caddee oo xaqiiqada ama sida jirta caddee labada suuraba cinda riwaaya oo matalan waaba adigoo dee sidaad u caddaynaysaan sheega markaaad warinayso kitaabkaaga san inay ka dhacday tan ama dee belalkaa daraaddeed ama taqaduc oo kitaab fulaan ama fulaan kitaabkiisii aad ka soo kordhisatay taas tan kale xagga xifdigana inaad tidhaahaba dee saa waxa ii sugay sabbatanii fulaanba manaa waxaa aada iigu sii sugay tan hebel baa ii sugay taas aad tidhaahid waa sidii raggii dee cinaayada riwaayada u lahaa waraca iyo itqaankana lagu yaqaanay ay la iman jireen ay laba yimaadeen wey oo markaa wuxuu ayaa ku sugan sharaxa musnadka imaam axmedna ay ku sugantay xadaanaa yaziid ibnu haaruuna ana ana abdati habeenkii dhaweed maalintii dhaweydaan soo marray oo akhbaranaa caasimun bilkuufa falam aktubhu yaziid ibnu haaruun baa leh caasim baa anagoo kuufo joognaa xadiidkan ii warramay oo ii sheegay oo maan qorin fasamictu shucbata yuxadisu bihi facaraftuu be shucbo xadiidkii akriaya ama sheegayaan maqlay oo markaasaan gartay oo markaasa haddii can caasimin can cabdillahi bn sarjis waa xadiidkaasba musnadka meel aan ahayna waxaaba ku sugan bila can yaziid akhbaranaa caasimun wahabatanii fiihi shucbatu caasim baa ii warramay laakiin shucbaa iisii sugay oo macnaa maan qorin anugu markii hore dee xifdigii waxaa aada iigu sii sugay shucbaa iigu sii sugay weeye oo waa kan caddeeyey ciddii u sugtay uu xaggooda hagaag uga soo dabdisay kitaabkiina la midba wey haddii uu asla tahabut ama tabiidka asalkiisa sheego laakiin ciddii markaa tabiidkan ama xaggooda uu ka sugtay waxan ama u sugtayba aanu sheegina wax maanicoo ku sugani ma jirto abi daauud baa sunantiisa isagoo xadiid wariyey ayaa wuxuu dhaha habbatanii fii shayin minhu bacdu asxaabina anaa wax xadiidkan kamida waxa ii sugay asxaabtanada bacdigood ama badda dadkan asxaabta iyada kamida ayaa ii sugay buu dhaha manaanu magacaabin bacdiga markaa taasna way banaantahay kama idaa yashuku wastatbata min muctamadin wa fiihimaa labadan masalaba nadban sunno ahaan adin caddee oo xaqiiqadu iyo si ay tahay caddeeba wey waman calayhi kalimaatun tushkilu yarwi calaa maa awdaxuu id yas'aluu waman ruuxii tushkilu ay ka ishkaal gasho calayhi korkiisa kelimaatun kelimaad ay ka ishkaal galaan oo laftii qariibaaba xadiidkii ku sugan markaa dabdigiisii ayaa uu markaa shaki ka galay ama ka ishkaal galay oo si lagu dabdin lahaaba lafdigan qariibkaa adigu ayaa ishkaal kaga yimiba yarwi uu warinayaa oo dadkii ahlucilmigaa intuu weydiiyo ayuu yarwi wuxuu warinayaa kelimaadkaas dee ka ishkaal galay calaamaakii korkiin buu ku warinayaa awdaxu ay caddeeyeen id waqti ay xiina waqti uu yasalu weydiiye dadkii ahlucilmiga ahaa macrifada u lahaa watanna waxa weeyaan haddii dee kelimaad xadiidka ka midiba shaksiga ay ka ishkaal gasho ishkaalka halkani waa isagoo sidii lagu dabdinayey ay u muuqan weydaan ama garan waaye sidii xadiid kelimadan loogu dhawaaqaya ama loo dabdinayay dadkii dee macrifada taa u lahaa ayuu weydiinayaa marka iyaga uu weydiiyo si ay ugu caddeeyeen ayuu ku warinayaaba de waa sidii dee axmed iyo isxaaq ibnu rahawaya ayma kale ay dhaceen oo bacdigoodna waxaaba laga soo naqliyey inay culimadii nuxaada u iman jireen oy axaadiistoodii iyagu ay dee xifdisnaayeen ay wariyeen ay u bandhigi jireen oo si ay dee ugu icraabaan ama laxnig iyo waxyaalaha ay uga dhowrsadaanba haddaba wixii kelimaadee shaksiga ka ishkaal galay oo dabdigeedii uu garanba waayey dadkii macrifada u lahaa intuu weydiiyo ayaa si ay u caddeeyeen ayuu ku warinayaa wey waman calayhi kalimaatun tushkilu waman ruuxii calayhi ay isaga dee korkii tushkilo ay ka ishkaal gasho kelimaatun kelimaad ay ka ishkaal galaan ama waman ruuxii calayhi korkiisa kelimaatun kelimaad kitaabkiisa ku sugan tushkilo ay ka ishkaal gasho macnaa garan waayo si lagu dabdinayay garan waaya yarwi waa warinayaa kelimaadka calaamaa si korkiinbuu ku warinayaa awdaxu ay caddeeyeen id yas'alu iyadoo ay fadxisan tahay xiina yas'alu marka uu weydiiyo si ay markaa ugu caddeeyeen dadka macrifada uletan dabdigana yaqaanaa ayuu ku warinayaa wey waman rawaa matnan can ashyaakhin waqad tawaafaqa macnan walafdan mataxad muqtasiran bilafdi waaxidin walam yubayin ikhtisaasahu falam yulam waman ruuxii rawaa wariya matnan matni wariya can ashyaakhin sheekhiya ka wariya xadiid buu wariyo sheekhiyuu ka wariyey walxaal qad tawaafaqa ay iswaafaqeenoo daahirku wuxuu ahaan lahdaa tawaafaquu in la yidhaaho inee sheekha uu jamciyeybeen tawaafaqa macnan macna ahaan ay isku waafaqeen walafdun lafdina mataxada aanu midoobin muqtasiran xaaliya mid ku gaabsanaya bilafdi waaxidin mid raggaa ka mida lafdigii ku gaabsanaya walam yubayin walxaal lam yubayin aanu caddayna ikhtisaasahu midkaas ama waaxidkaas ikhtisaaskiisa uu lafdigan la khaasi uu lafdigiisii kani yahayna aanu caddayn falam yulam lama canaanan ninkaasna cidi kumay canaanan waxa uu la yimi yulamna laamtu way farxisantao majulbu ficil ku binaysan yahay lama canaanan fawaa maxay tanna macnaa laba sheekh ama wax ka badanba ayuu axaadiid ka wariyey axaadiidta marka la eego macnu waa isku mid laakiin alfaad baabay ku kala duwan yihiin oo xaggii lafdigii isku mid ma aha haddaba markaa uu warinayo hadduu yidhaah dee xadatanii fulaan wa fulaan wa fulaan markaa uu mid kasta lafdigiisii caddeeyo taa iyada hadeerkama taagnoota laga hadlaya ma aha ee markii oo lafdigoodii hadduu wada sheegana iyadna kalaam kuma sugnaa markaa meesha maxaa jira raggii lafdi kumay wa isku waafaqsanayn macnay isku waafaqeen laba sheekhba ka soo qaado markaasuu mid ahaan lafdigiisiibuu intuu labadoodiiba horta marka hore jamciyey uu sanad ahaan ku jamciyey uu xadatanii fulaan wa fulaan yidhi ayuu markii dambena mid lafdi keliya ayuunbuu soo naqliyey lafdigaasna waala labada mid ahaan lafdigiisii marka wuxuu leeyahay muu caddayna fulaan inuu lafdigiisii kani yahay muu caddaynee sidaasuu ku daayey laguma canaanan oo waayo dee midna lafdigiisii uu sheegayba oo dee halkaas isaga lafdigiisiibuu soo naqliyey kan aanu lafdigiisii soo naqlinna waxay noqonaysaa un min baabi riwaayati bilmacnaa ayay noqonaysaa waataynu soo marrayna agtarkoodu ama jumhuurtoodu inay baneeyaan alriwaaya bilmacnaa oo wuxun bay noqotay markaa kan kale riwaayadiisii wuxuu macna kusoo wariyeyna xadiidkan bay xaggii macnaha kala mid tahay ama riwaayadan kale xaggii macnaa iskaga mid yihiin macno ayuunbuu kusoo naqliyaa riwaaya bilmacnaana waa tii ay baneeyeen bal markaa agtarkoodu saa daraaddeed cidi kuma yacanaanan dee qolooyinkii iyagu lahaa lafdiga uun hala ilaaliyo oo macnayaan wax lagu warinin isaga kaaway canaananayaanba weeye kale bukhaariyana waxyaalaha la yimaado tan muqtasiran bilafdi waaxidin walam yubayin ikhtisaaso falam yulan buu haddaba waqaala ama waxau yihi waman dee muqtasiran bilafdi waaxidan walxaal lam yubayin aanu caddayn ama dee waqaala aw qaala amase waxaa buu yidhi qad taqaarabaa way isku dhowaadeen fi lafdi xagga lafdiga ayay iskuba dhowaadeen oo lafdigii bay isku dhow yihiin ayuu yidhiba oo wuxuu leeyahay isagii marka hore ikhtisaaskii mid ahaani lafdigan ulaamuu caddayne wuxuu yihi akhbaranaa fulaanu wa fulaanu waqad taqaarabaa qad taqaarabaa iyagoo ay isku dhow yihiinba fi lafdi lafdiga xaal ay iskaga dhow yihiin aw amase waxaa buu yidhi qaala wuxuu idhi wataxada almacnaa macnuu waa isku mid iyada markaa way bannaantay taasoo cidi kumay canaanan calaa khulfin iyadoo dee arrintaasna wadaalika kaasna calaa khulfin khilaaf buu ku sugnaaday culimmada dhexdooda khilaafkaasoo xakaw ay soo naqliyeenoo xaggii alriwaaya bilmacnaa oo markaa beydka dambena ujeedadiis waxa weeyaan markuu labadoodiiba uu yidhi xadatanii fulaan wa fulaan ahlu lafdigiina ayuu yihi qad taqaaraba fi lafdi lafdiga way isku dhow yihin oo markaasaanu haddana dee lafdigii muu kala saarin ama waxaa buu yihi ittaxada almacnaa markaa macnihii waa iskaga mid kii lafdiga lahaana muu caddayn saas buu markaa ku wariyey adugu waa taas lama canaananayo oo dee markaynu eegna aktar ahlcilmi oo riwaaya bilmacnaa baneeyey arrinta jirtaa waxa weeyaan kan lafdigiisii uu kan ahaa mooyaane ka kale inuu macno uu ku wariyo lafdigiisii ama riwaayadiisii markaa laguma canaanayo way bannaantay khilaafkan uu sheegayaana dee waa qolooyinkii iyagu diiday alriwaaya bilmacnaa suuradan iyaga ma ogolaanayaan ama waxay dee leeyihiin waa waxaan toosnaynba saa daraaddeed bay markaa iyagu aanay u banaynayn ama aanay u ogolayn suuradan khilaafka uu sheegayo taas bay noqonaysaa wy markaa wuxu uhi wama ruuxee rawaa wariye matan xadiid cana sheekhin sheekhiya ka wariya walxaal qad tawaafaqaa dee daahirkuna tawaafaqu waa ay iswaafaqeen oo macnan macna ahaan ay isku waafaqeen walafdan lafdisee mid taxada aanu niyoobin muktasiran xaal yahay mid ku gaabsanayo bilafdi bilafdi waaxidi mid lafdigii uu ku gaabsanayo walxaal lam yubayin aanu caddayn ka lafdigan le aanu caddayn ikhtisaas oo ikhtisaaskiisa ula khaasiye lafdigan aanu caddayn falam yuram kaa lama canaanan oo waqaala markaa uu yidhina walam yubayin aanu caddayn ikhtisaaso oo waqaala uu yidhi qad taqaarabaa way isku dhowaadeen fi lafdi muu caddayn dee kii lahaayee waxa buu yidhi cibaaradan oo ayuu ka cabiray oo lafdigii way iskaga dhow yihin buu yidhi aw amase qaala wuxuu yidhi wataxada waa midoobay almacnaa macnuhu waa isku mid buu yidhi taa isaga lama canaananayo calaa khulfin weliba wadaalika kaasna calaa khulfin khilaaf iyo ikhtilaaf uu ku sugnaaday bayna alculamaa oo masaladan ay iskuma khilaafsan yihin oo xakaw xakaw ay soo naqliyeen oo xaggii riwaaya bilmacnaa oo haddii aan riwaaya bilmacnaa la baneeyo waa say u badanaayeen ee markaa meesha way banaantay weeyaan oo kii lafdigan lahaa mooye ka kalena lafdigiisii wuxun bay tahay macno ayuunbaa lagu soo wariyey taabo wain yakun lilafdihi yubayinu mac qaala aw qaala fadaka axsanu wain yakun hadduu yahay shaksigii raawiga ahaa lilafdihi labadan sheekha uu leeyahay mid ahaan waa kii lafdiga lahaa ee lafdigiisa yubayinu mid caddaynaya mac qaala lafdigan qaalaa maca qowlihi qowlkiisa uu ku qowlay qaala taamiceed buu ku caddeeyey aw amase qaalaa hadday dee saddex sheekhba sheekhadiisu ahayn oo laba ay isku lafdi ahaayeen qaala maca qowlihi qaalaa qaalaa uu yidhi ayuu ku caddeeyey fadaaka saasa axsanu tii hore ka fiican oo ka wanaagsan oo walow taa hore ay baneeyeen oo yidhaaheen canaani ma jirto haddana tan baa ka fiican oo beydka dambena waxa weeye muxuu yidhi xadathanii fulaanun wa fulaan buu yidhi lababay ahayd markaa isku lafdi may ahayne isku macnuun bay ahaayeen markaasaa muxuu yidhi halkii markii hore intuu yidhi xadathanii fulan wa fulan ayuu qaala fulan mid ahaan unbuu gooni wadala soo baxay oo qaala fulan buu yidhi markaasuu sanadkiina dhameeyey matnigiina sheegay waxaanuu dee isagoo markii horeba yidhi laba nin magacaabay nin gooniya uu gooni ula soo baxay ayaa lafdigan uu soo wado ama ayuu siyaaq uu leeyahay kaasi ama qaalaa buu yidhi oo haddii dee ay lababa ka badnaayeen oo xadathanii fulan wa fulan wa fulan wa fulan ay ahaayeen ayuu markaas labadoodii buu yidhi markaa laba ahaan intuu la soo baxay ayuu qaala fulan wa fulan buu yidhi markaasuu siyaaqay ayuu matigiiyo sanadkii dhameeyey iyadoo ujeeddadiisu ay tahay siyaaqan soo socdaa inuu kuwan uu magacaabo gooni u soo saaray laftigoodii uu yahay taasi way fiican tahay oo sidii hore aad bay uga fiican tahay oo dee waa kan caddeeyey muslim baa cibaaraad saasa la yimaado wuxuu yidhi meel xadaثana abubakr bn abi shaybata wa abu saciidin اlashaju kilaahumaa can abi khaalidin markuu intaa yidhi labadoodba abi khaalid bay ka wariyeen yihi qaala abu bakrin abubakr xadaana abu khaalid اaxmar can اlacmash wasaaqa xadiia marka isagoo markii horeba dee sheegay labadoodiiba qaala abubakrin tad uu soo celiyey ayaa waxay daliil u tahayba inuu lafdigan uu soo naqlinaya lafdiga abubakar iyo lafdigii abu khaalid marka abu saciid ilashaji inaanu ahaynba iyaday suurtagal ay tahay inay xagga tasdiiqa siiqada un ahaydoo inuu dee xadathanaana uu yidhi markaa abubakar abu saciid si laakiin lafdigan xadathana aanu odhanoo si u soo celiya xagga siiqaday ku kala tagsanaytay taasna ixtimaalkaasi jiro laakiin dee tan bay ku xambaareen ixtimaalkaasna waa suurtagal inuu sababta usoo celiya ani xagga lafdigaba ahayn ay tahay ixtimaal ama arrintan kale xagga siiqaday ku kala tagsanaayeenba marka waxaa kaloo abi daawuud kaba dhacay xadahanaa musadadun wa abu tawbata almacna ujeedadu macnii bay ka dhexeeyo qaala xadahanaa abulaxwas laakiin isagoo lafdigii waxa weeyaan labadoodiiba dee waxaa suurtagal fayakunu lafdi lmusadad adigu xadathana musadad wa abu tawbata qaala xadathana abulaxwas walow dee kolle aanu kala saareen almacna uu yidhi waa suurtagal markaa ku horreysay lafdigan inuu lahaa dee inuu markaa ay taasi ay tahayna inaanay ahayna waa suurtagale laakiin adigu waxa weeyaan ujeedadu haddii intuu laba markii hore jamciyo mid ahaan haddana dib ugu soo saaro isagoo dee qaala odhanaya ama laba hadday ahayn qaalaa odhanaya matniga iyo sanadkiina sidaa ku dhammaynaya oo sababtuna wuxuu sidaa u yeelayna ay tahay kan uu qaala fulan yidhi ama qaalaa labadan uu yidhi inay lafdiga leeyihiin kuwa kale aanay lahayn inuu ku caddeeyo ujeeddadiisu ay tahay taas waa sida cibaarada muslimna ay ku xambaareenoo way fiicantao waxay ka fiicantayba suurada hore ay xataa baneeyeen de min baabi riwaayat bilmacna ay u baneeyeen wayakunaaye lilafdi lafdigiisa yubayinu mid caddaynaya maca qaala qaala fulan uu ku caddaynaya waa lafdi sheekhan ama raawigan lafdigiisa uu caddaynayo maxay yubayin maca qaala uu ku caddaynayo aw qaala hadday lababa yihiin fadaaka axsanu kaasi waa fiican yo suurada hore waa ka fiican yo wain rawaa canhum kitaaba qubila biasri waaxidin marka yubiinu ixtumila ixtamala jawaazahu wamancahu wafusila mukhtalifun bimustaqilin wabilaw wain rawaa hadduu wariyo canhum sheekhyadiisii uu ka wariyo kitaaban kitaab qubila laakiin lagu saxo la qaabiliyey biasri waaxidin mid asalkii la qaabiliyey yubiinu xaal oo caddaynayo weliba taas oo kii markaa waxa weeye lahaa dee asalkana uu caddaynayo ixtimala waxaa ixtimaali jawaazahu oo markaa ficilkiisaasi wuxuu ixtimaalaya jawaazahu banaanidiisa uu bannaan yahay inuu bannaan yahay wamancahu mancintiisa la manciyana wuu ixtimaalayaa taas wey wafusila bal wafusila ay noo joogtay tanna waxa weeyaan laba sheekh baabuu matalan wax ka wariyey bukhaari baabuu ka wada wariyey laakiin mid ahaan ayuu nuskadiisii ee asalkiisii ku saxay oo muqaabaladaynu soo marruu kula yimi oo markaa muqaabaladii daqiiqa ahayd ee toosnayd mid ahaan kula yimi ka kalese asalkiisii muu qaabilin oo kumuu saxan nuskadiisan marka haddana kitaabkiibuu ka wada warinayaa labadoodiiba markaasaa wuxuu caddeeyey intuu dee inu yidhi fulaan wa fulaan ba aniga kitaabkan aan ka maqlayba ama juskan ayaa wuxuu caddeeyey inuu mid ahaana ama kan kitaabkiisii muqaabalo uu kula yimi laakiin kan kale aanu muqaabalo kula iman suurada caynkana dee inay bannaantahy waa muxtamil halkan dee qolooyinka ibnu salaax iyo nawiyo labada ixtimaal may kala raajax yeeline inay bannaantahy waa muxtamilo markaasay u bannaantahy waxa weeyaan dee midna waa kan isagii waxa weeyaan sheegay oo inuu lafdigan buu ka maqlay ama uu ku muqaabaleeyeyba waxa weeye oo kani waa lafdigiisii buu noqonaya kalena waxaabay iska noqonaysaa waa kitaab keliya ka wada warinayeen min baab riwaayati bilmacnaa haddii haddee alfaada iyo waxyaale ay ku kala duwaynu jiraanoo taas baa in la baneeya waa muxtamil suurada halkan in la manciyaano waa muxtamilo waxa weeyaan dee sheekhan uu kitaabkiisii asalkaa nuskadiisan uu ku saxay waa og yahay kitaabkiisa wuxuu ku sugnaa laakiin kan kale riwaayadoodisii ama kayfiyadeedii macrifo uma laha oo markaa waxay kaga dunaanaysaa suuradii hore ee laba sheekh hadduu mid ahaan laba xadiid ka wada wariyo uu markaa xadiidkiina lafdigiisii kusoo naqliyo ay yidhaahaan way bannaan tahay oo aynu nidhi dee midna waa lafdigii oo waa wuxuu maqlay ta kalena macno ahaan buu ku wariyey in macna wax lagu wariyana way bannaan tahay suurada waxay tani kaga dunaanaysaa marka la yidhaha ma bannaana taa hore uu og yahay sheekhu wuxuu ku dhawaaqay lafdigiisa ku ahaa ee macnun buu kusoo naqliyay ama suuradan kol haddaanu muqaabalo kula iman kol haddaanu kitaabkii kitaabkii dib aanu ugu bandhigin oonu ugu sixin riwaayadiisa kayfiyadeediiba war uma hayo siyaadaad iyo naqsi jiray war uma hayo inay hagaag u waafaqsantahiyo in kale war uma hayo cilmi baan tin jirin taa laakiin cilmi baa jiray uu ogaa inay isku mid yihiin oo xaggii macna ay iskaga mid yihiin laakiin tan kayfiyadii riwaayada ayaaba ka maqano sidaa daraaddeed bay tani u ixtimaalaysaa in la yidhaha maye kol haddaanu muqaabalo kula iman yaanu israacin laakiin muqaabalada uun ha sheego kan kale laakiin dee haddii uu muqaabalalaan wax kaga warinayo shuruudii aynu soo marray ayaa markaa dib loogu eegaya laakiin lama jamcin karo taas oo manci bay ixtimaalaysaa taasi waa tafsiilna inoo wadaa nawiyina ibnu salaaxina may kala raajaxayeen labadooda wey laakiin isaga tafsiir buu keeni doonaa marka wuxu uhi wain rawaa hadduu wariyo canhum waa sheekhadiisii kitaaban kitaab qubila alifta waa liblaaqada lagu saxay biasri waaxidin mid asalkii lagu saxay yubayinu xaal uu caddaynayo ama yubiinu xaal uu caddaynayo ixtimala sida kale waxaa ixtimaali jawaazahu banaanidiisa ficilkaasi uu bannaanya way ixtimaali oo dee min baabi riwaayati bilmacnaana ka kale uu noqdo wamancahu mancintiisa la manciyo ah dee sababta loo manciyana inaanay maanta macrifaba aana agtiisa ku sugnayn kayfiyadii riwaayadiisa kan kale eanu kitaabkiisii kitaabka ku sixin adugu marka uu leeyaba aana agtiisa kusugnayn sidaa daraaddeed in loo manciyaana way ixtimaalaysaa wey marka wuxuu yihi isaga ibnujamaacaana laha tafsiilkane wafusila waa la kala bixiyey oo waa qowl fudhexaad oo dee manciyo taa jawaaz ma la yidhi waa tafsiil qowlu ku sugan yahay waxaaba lagu tafsiiriyey wafusila mukhtalifun kii iskhilaafsanaa bimustaqilin kii isagoo isku khilaafsanaa bimustaqilin wax gooniya oo axaadiio oo dee mustaqila isku khilaafsanaa kaas laa yajuusu le fainahu laa yajuusu wey kaa isaga inuu sen ku wariyaa ma banaana wabila ay wa bikayri istiqlaalin istiqlaal la-aan ama mustaqil waxaanayn kii isku khilaafsanaana hadduu dee iskhilaafkaasi jiro najaasa isaga waa banaanye oo tafsiirkana wuxuu noqonayaa hala kala qaado bal hala eego raggan dee maanta uu kitaabkan ama juskan kaba wada wariyey in riwaayaadkoodan ay axaadiis mustaqila ay oo isla dheeriyiin oy ku kala duwayn ay jirto iyo in kale haddaba haddii kan dee uu muqaabalada kula yimi kitaabkiisii kitaabkiisa ku saxay un mooye kan kale uu isagii la dheeriya axaadiiste uu kuma khilaafsan yahay mustaqil ah oo kan aan kuba sugnayn oo ziyaadaad ba ah oo ziyaadaad ay isla dheeriyiin iyada marka caynkaasa hala manciyo oo de waaba kanoo de inay istiql ziyaada jirte hala manciyo oo yaan iyada taas lagu jamcin sidan oo kale oon lagu warin haddii laakiin arrintu ay tahay xagga dabdi xagga luqaadkii ama lahajaadkii carbi wabila ay wabila istiqlaalin wey wabikayri istiqlaal kii isagu istiqlaal la-aan isku khilaafsanaa ee arrintu ay tahay dabdi iyo ikhtilaaf riwaayaat iyo waxyaala caynkaasa un lahajaad ama xaggii dabdiga iyo taas iyo luqaad iskhilaafkood taasna dee jaasa wey way banaantay markaa insaa lagu jamciya wey walaa tazid fii nasabin aw wasfi man fooqa shuyuuqin canhumu maa lam yuban binaxwi yacni wabiana wabihu ama idaa atamahu awalahu ajisu fi lbaaqi lada ljumhuur marka wuxuu uhi walaa tazid ha ziyaadinin fii nasabin nasab iyo wasfi man shaksi sifadii fowqa shuyuukhin sheekhya korkood ahaaday canhum adigoo xaggooda ka warinaya ha ziyaadin maa lam yuban haddaan la caddayn ama aan la soocin oon laga soocin riwaayadii binaxwi yacni yacni iyo wixii shabahayay iyo wa biana ana iyo wa bihuwa kuwa haddaan lagu soocin weeye taasaa caddayn ha ziyaadin maalkana waxa weeyaan sheekhaagii horta markaad wax ka warinayso sheegitaankiisa aad isaga sheegaysaa riwaayadii kuma jiraan waa waxaad adugu xaggaada kala imanayso markaa taa iyada xajri ma jiro inaad ama magaciisi iyo kunyadiisi iyo nasabkiisii siaad doonto u sheegto ina cid aad kasoo naqlinaysaa ma jirteen sheekhaagii weeya taas laakiin sheekhaaga marka la dhaafo dee inay sheekhaagii baad cibaaradiisii soo naqlinaysaa marka waxa ay tahay wixii aada sheekhaaga ka maqashay inaad ku gaabsato oo haddii uu markaa sheekhaaga yidhi xadatanaa fulan inaad tidhaahda xadatanaa fulan ibnu fulan ma lihid ina waxaad leedahay sheekhiibaa wuxuu yidhi xadatanaa fulan markaa kol haddii aanu fulan un ku gaabsadood fulan ibnu fulan waxaanu odhan baad ka sheegaysaa markaa oo waxaanu odhan ayaad kasoo naqlinaysaad ka sheegaysaa ciddii ka sarraysayna waa taasoo kale oo markaa wixii sheekhaaga adaa xaggaaga kala imanayo tilmaamayo sifaynayo magaciisii sheegayo markaa taas xajri ma jira adigaa sida doonto u sheegaya laakiin wixii sheekhaaga ka sarreeya riwaayadiibay ku sugan yihiin iyaga aad kasoo naqlinaysay markaa dee wixii iyagu ay ku qawleenun inaad kasoo naqlisay weeyo taasi waa mid haddaba waxaa dhacaysa dee in badan ninkan sheekhaaga kaba sarreeya sheekhiisa magac keliya inuu uga soo aroorayo aan dee macruufna aanu ahayn oo loo baahan yahay ilaaxoo kale markaa markaad doonayso inaad caddayso nasabkiisii ama wasfigiisii siyaadiso marka caynkaasa fasli la kaaleh kala sooc oo matalan markaa idaadula xadathanii matalan fulan markaa adigu le yacni ibna fulan yacni markaa isticmaalo yacni ibna fulan leh amase waxaaba weeyaan waxaad odhanaysaa akhbaranii markaa fulan adigaa markaa leh halkuu hadduu isagoo akhbaranii fulan uu ku gaabsaday markaa siiqadii bedelo waxaad tidhaha ana fulana bna fulan akhbarahu ina markaa maad odhan isagaa yidhi adaa imaka anadani hadalkii bay bedelaysaa siiqadii iyo usluubkiina way bedesho markaa dhe ana fulana bna fulan akhbarahu hebel hebel baa u warramo saasuu yidhi markaa amase maxaabad odhan huwa saan dee kitaabkaba ku aragno bukhaari iyo muslimba way ku badan tahayba oo markaa la yidhaha xadatanaa fulan huwa bnu fulan ninkan uu sheegayaana ina fulan weeye usruubyada sidaasa ku faslisi dee markaa wixii riwaayada ahaa iyo waxaan adigu aada la timeed ku kordhisay ay u kala soocmaan ee laakiin adigu ha israacinun adigoo markaa isagii in ku gaabsaday wax kale ha kusii siyaadin intaa weeye makaintan dee hadi wadantan aynu kol aynu aragno walow dee bukhaari isagoo sidaa isticmaalaya muslimna uga sii isticmaal badan yahay walaa tazid ha ziyaadinin fii nasabi man fowqa shuyuukhin weeye sheekhyada cidda ka sarraysa nasabkooda aw wasfi man duul sifadoodii fooqa shuyuukhin sheekhya markaa korkooda ahaatay canhum iyo xaggooda ha ka siyaadin waa sheekhadii adoo ka warinaya maa lam yuban haddaan la soocin oo aan lagaga soocin markaa dee abaanahu macnaa waa ti dee abaanahu waa gooyeyba ama uu fasiriyaba u caddeeyena way labadaba way ixtimaalaysaabee haddaan markaa lagaga soocin binaxwi yani yani iyo wixii shabahayay iyo wa biana ana oo ana fulan ibnu fulan la yidhaah iyo wa bihu aw bihuwa oo la yidhaah wabnu fulan markaa la yidhaaho wabnu fulan alfulaniyu taas laba yidhaaho wey oo markaa ha odhan adigu xaggaaga ha ka nisbeyn kol haddii riwaayo ay arrintu tahayba wey marka wuxuu idhi amaa idaa tama hadduu taam yeelo sheekhu hu markaa kii raawiga ahaa ama dee sheekhiisii uu taam yeelo magaciisii awalahu awal alkitaab ama awal aljus ama awal almajlisba uu bilowgiisa ku taam yeelo ajisu banee itmaamkii ajis banee hu itmaamka filbaaqi waa kitaabka intiisa hadhay ama juska intiisa hadhay ama axaadiistii majliskaa lagu wariyo wixii hadhsanaa lada ljumhuuri jumhuur alculamaa agtooda laakiin walfaslu haddana soocid la kala sooco la fasriyo ayaa awlaa fiican oo wanaagsan qaasula almadkuuri wixii la sheegay xaalatay mid ku gaabsanaya iska waa xaalid oo markaa raada la fadxiyo qaasula almadkuuri xaalatay oo tana waa maxay sheekhii jus baabad ka warinaysay juskii isku isnaad baabu ahaa ma taas markii hore ayuu sheekhii taam yeelu fulan ibnu fulan alfulan yidhi intii dambena xadasanii fulan buu ku gaabsamay waa kanoo sheekhu mar buu taam yeelay xadii xadiidkii horeabu taam yeelay se majlisba ka soo qaadkeeyaba xadiidkii hore ku taam yeelay wixii dambe se xadasanaa fulan buu ku gaabsanayey xadaanaa fulan ayuunbuu ku gaabsamayey markaa maxaad samaynaysaa iyada suurada caynkana dee sheekhi waad ka maqashay isagoo taam yeelay walow kuwan dambe aad ka maqal marka waxay jumhuur culamaa baneeyeen iyada halkan wixii dambena dee taa horun bay iska raacsanaanaysaaye inuu kii xataa marka hore uu taam yeelay mooyaane sanadkii marka hore sheekhiisa nasabkiisi iyo wasfigiisii uu taam yeelay mooye asaaniida ka dambaysa ee uu magaca sheekha u ku gaabsaday in layska taam yeelo ood iska dhammaysato taas way baneeyeen laakiin xataa suurada caynkaasa faslin ayaa markaa fiican adigoo kolba wixii la sheega ku gaabsanaya intana weyatan ama idaa tama hadduu taam yeelo markaa tamaw taam yeelo sheekhuhu dee waa wasfigii ama nasabkii sheekhiisa awalow awal alkitaabi wey ama awal aljus ama awal almajlis majli markii ugu horreeyeyba wixii ka dambeeyena magaciisiibuu ku gaabsay ama nasabkiisii barhkii ajis banee adugu markaa itmaamkaas banee filbaaqi wixii soo hadhay axaadiida ahaa ee xadiidkii hore kaba soocnaa ama xadiidkii hore aan ahaynba lada ljumhuuri waa jumhuur culamaa agtooda ama hada alxukmu lada ljumhuuri jumhuur agtood buu ahaaday bacdigoodna iyagu dee waxay leeyihin masiha lagu gaabsado laakiin walfaslu kala bixin yacni ama huwa ama ama lagu kala saaro oo sa aynu soo maray marka horeba la yeelon ayaa awlaa fiican oo mudan qasil almadkuuri wixii la sheegay xaaligaay mid ku gaabsanaya wey wa qaala fi lisnaadi qul haa nudqan aw qiila lahu watarka jaa-isan raawintan aan ku darayna marka wuxuu uhi waqaala lafdigan qaalo fi lisnaad markaa qaala waa lafdiga qaala imaka dee ficilkan mubtadu waa lafdigiisa maqsuuda maanta markaa mubtadu iska dhacaya waqaala qul haa dheh lafdigan qaala qul haa adigu ku dhawaaq fi lisnaadi isnaadka dhexdiisa waa isnaadka dhexdiisa ku dhawaaq nudqan dhawaaqid ku dhawaaq oo qulhaa macnaa talafad bihaayo nudqana isagaan masterba uga dhigayna ama mafcuul mutlaqe ku dhawaaqa master macnaa weyn ku dhawaaqba nudqan dhawaaq ku dhawaaqba weeye aw amase qiila lah weye waqaala oo fi lisnaadi qulhaa ku dhawaaq waqaala mee qaala qulhaa ku dhawaaq fi lisnaadi isnaadka dhexisa nudqan dhawaaq ku dhawaaq aw qiila lahu ay markaa waqul dhawaaqo iyadna waxaa kalood ku dhawaaqdaad ku tidhaahaabadee qiila lahu weye lafdigaa qiila lahu iyadna fi lisnaad isnaadka dhexdiisa wa tarka ka tegid laga tago taasna jaa-isan xaalu yahay mid bannaan ra-aw way ra'yeeyeen oo way arkeenoo saasay kuba tegeenoo macnaa haddii lagaba tago samaaci inaanu wax noqonayn walow aanintaasi toosnayn oo marka halkan waxa weeyaan markan dee isnaadka dhexdiisa qaale ayaa iska jirta inta badan ay gooyaan waataan arkayno xadaanaa fulaan xadaanaa fulaan ay isku xigto de markaa waxaanay ahayd xadaanaa fulanun hebel baa noo warramo markaa qaala wuxuu yidhi xadaanaa fulan saasay ama qaala wuxuu yidhi akhbaranaa fulan qaaladii isnaadka dhexdiisa waa la gooyaa haddaba wuxuu leeyahay qaaladaa isnaadka dhexdiisa jirta ay ka tegeen kitaab ahaan bay uga tegeen qiraa'a ahaan ugamay tegine dhawaaq ahaan adugu ku dhawaaqo markaad asaniidda caynkaasa aqriyayso dhee xadaanaa fulan qaala xadaanaa fulan qaala akhbaranaa fulan taas leh kitaabkana kumama sugna qaaladaas oo wax kitaab ahaan looga tege dhawaaq ahaan loo baahan yahay ne waxa weeye imaka marka adugu tiraa xadaanaa fulan haddana xadaanaa fulan ta dambe raacsan qaala meesha ku jirto de waa maquulu qawlkii shaksiga haddana wixii uu ku qawlayano qaala xadaanaa fulan taa ku dhawaaqoy ama qiila lahu halkii gelaysaa waxa weeyaan haddii sanadkii ay ku sugan tahayba de waxa weeyaan qara'tu calaa fulan akhbaraka fulan waa day qiraa'ada hebel baan ku dul aqriyo akhbaraka fulan marka maxaa loo dhahay qiila lahu waxa weya ama qultu lahu waxaan ku idhi akhbaraka fulan ama quriya calaa fulan akhbaraka fulan quriya waxa lagu dul aqriya calaa fulan oo markaa qiila lahu waxa lagu yidhi akhbaraka fulan shaksiga aqriya taa odhanaya haddii ay quriya calaa fulan xadaanaa fulan ay tahay dee quriya calaa fulan qaala xadaanaa fulan bay iyadu iska noqonaysaa ee akhbaraka markay ay tahay isaga lala khitaabayo qiila lahu ama la odhanaya ama qultu lahu ay noqonaysaa haddaba taa nafteedana iyadana aqri ayuu leeyahy ama iyada taasi way dee wax adag bay kaba dhigaan bacdigood waxay ka dhigaan taasi khada inay tahay haddii lagaba tagaa sanahaan laakiin isa ibnu salaax iyo idhaan samaaci waa ansaxayaaye laakiin waa khada bay leeyihin in laga tagaa taas walow dee bacda culamaa inaxw ay leeyihin waxa weeyaan un iyada surada xataa way iskaba banaantay marka wuxuu leeyahay watarka jaisan ra-una wuxuu u wadaana haddii uu shaksi u kaba tago walow dee khadaba ay ku tiriyeen ayma badan haddana samaaci wuu ansaxaya samaaci sidaasayo samaaci ma ansixin lama odhanayo marka wuxuu uhi wa qaala qaala lafdigan qaala qulhaa ku dhawaaq fil isnaadi isnaadka dhexdiisa oo isnaadka dhexdiisa qaaladan ku dhawaaq nusqan dhawaaq ku dhawaaq aw qiila lahu ay waqiila lahu wey ay waqul dhawaaqo markaa waxaad kalood ku dhawaaqdaa qiila lahu qiila lahu lafdigaas ku dhawaaq fil isnaadi isnaadka dhexdiisa wey watarka ka tegid laga tago oo markaa qaalo ama qiiladii laga tago jaa-isan xaalu yahay ra-y kaasna way ra'yeeyeenoo macnaha xataa khada haddii bacdigood kuba tiriyeen walow suyuudileeyi khadabo taasi nafteedu ma aha samaaca waxa wey waayo nin hore ibnu ruux la yidhaah baa ugu horreeyeen samaaci waa ansaxaya oo xadiisaba taasi wax yeeli mayso weye wanusaqun isnaad qad itaxad wala isnaadha qad itaxad nadbana cid fi kuli matnin fi lasad لواجبا والبدء في أغلبه به وباق أدرجه مع وبه وحر الناظمك رحمه الله تعالى ونسخ نسخوي إسنادها إسناد كالي قد اتحد مدوبي أو من كالي يهيبا ندبا سنة أهان أعد سعر في كل متن متن كالسبا مركز شيغيسو sanadkii soo celi acid soo celi waa sanadkii fii kulli matn fii riwaayati kulli matn matn kastaba riwaayadiisa sanadkii soo celi fil asadi qowlka isagu rujxaanta badan ee aada u toosnida badan ee agtooda raajaxa ku ah masajidka ku ah waayo ixtiyaad badan baa ku sugan haddaba waa sunno ahaan ilaa waajiban waajibnimo ma aha oo macnaa celintaas lagu yidhi soo celi waajib ma aha laazim ay tahay in matni kastooo la sheegayaba sanadkii haddana dib loogu noqdo oo loo soo celiyo si ay riwaayadu u sugnaato walbad-u haddaba bilow lagu bilaabo isnaadka oo markaa ama majliskii dee matalan kaba soo qaado oo dib majlis lagu warinayay majliska bilowgiisii markii ugu horreysay la fadhiistay darsiga la bilaabay xadiidkii koobaad ee nusqadaa ka mid ahaa isaga sanadkii waxa weeyaan lagu bilaabay fii aqlabihi intiisaba ama bedi markaa isnaadkii lagu bilaabaa fii aqlabihi waa aqlab damiir ku jira isticmaalkii baan isaga celinaynaa siyaaqu ina tusayo waa isticmaalka kiisa u badan buu ahaaday oo isticmaalku siduu u badan yahay culimmadu oo isticmaalkoodu u badan yahay waa ama juska bilowgiisa ama majliskaasba ama casharka marka la bilaabayo wixii isku isnaad ahaa ka ugu horeeya uun in la sheego lagu bilaabo sanadkii wabaaqin ay wabaaqin min alaxaadiidi wixii soo hadhay axaadiidta kaa koobaad aan hayna ayadu way geliyeenoo kuwa hore ayuunbay raaciyeen oo ay geliyeen isaga isnaadkiisiunbay dhex geliyeen mac wabihi ay maca dikri kalimati wabihi kelimadan wabihi sheegid ay sheegeen taa smaceeda oo iyagoo wabihi un odhanaya oo macnuu yahay wabilisnaadil awali ee isnaadkii hore ayaa waxaa lagu wariyey macnuu yahay ayay wixii dambana raaciyeen axaadiistii hore iyagoo kelimadaa wabihi un odhanaya ama wabilisnaadi oon sheegahayn isnaadkii aan soo celinahaynba waxaa laba dambeyda hore inoogu sheegayaa walow labada dambena ay ku xidhnaan doonto haddii la idhaaho nusqooyinka isnaadkoodu uu midka yahay maalan waxaaba iska jirta hamaam ibnu munabbih can abi hurayra axaadiis boqol ka siyaadsan ayaa uu dariiq ku wari adigu markaa ka wariyaa saxiifo gooniyana ugu qornaa markaa dee hamaamna macmar baaba ka wariya sida saxiixa muslim oo kale macmarna maxamed marka macmar taas dee dariiqa cabdirasaaq buu ka waraya ilaa maxamed uraafic laga soo gaadhaya muslimba oo waxa weeye bal macmar can hamaam ibnu mudabi can abi hurayra saxiifo gooniya ama nus axaadiis badan baa jirto boqol ka badan oo qayb badan oo ka mida bukhaari iyo muslim ay soo saareen qaybna ay kaba tegeenba waayo xadiidka saxiixa dee saynu soo marnay ma islaasimin inay wada dhammeeyaan oo sanad keliya leh waxaaba ka mid ah camr bnu shacayb can abihi can jaddi ta waa nusko axaadiis badan oo fiqhiyaad u badan lagu wariyo oo markaa dariiqa camr bnu shacayb can abihi can jaddi haddaba bal markaa waxa weeyaan haddii matalan ka soo qaad saxiifada ama jus isku isnaada ayaa la aqreeyaaba oo dee la warinayaa hadda markaa waxay dabe caadadoodu ay ahayd culimmada horta horta meetu horraysiye waxa weeye waxa iska habboon oo fiican oo toosan in mar kastoo xadiidka matnin la sheegayo axaadiista isku isnaadkaa ka mida isnaadkii in dib loo soo celiyo oo dee ixtiyaad weyn baa ku sugan ee matni kastaba in isnaadkii haddana lagu soo celiyo marka la sheegayo taas baa iyada fiican waatuu najbi ka cabiray waana taa uu leeyahy waa qowlkooda asadka ama raajixa laakiin isticmaaltaasi laazim ma aha oo waxa uu shaksigu iska heli karaa marka ugu horreeye juskan ama axaadiistan dee isku isnaadkaa uu warinayo xadiidka koowaad inuu isnaadkii sheego haddii majaalis lagu warinayana dersi kastaba marka loo fadhiisto uun xadiidka koowaad uun isnaadkii la sheego kuwa dambe laakiin dee ka horey ku cadfan yihiinna waa axaadiisi isku isnaadoo isku cadfan macduufkuna macduufu caleyga xukunkiisii buu leeyahay isnaadkiinbaa u yaale la yska daayo haddaba marka taas ay la imanayaan waxay isticmaalaan usluubkan ah inay sanadkana marka hore sheegaan axaadiista dambena marka ay warinayaan wabihi un ay idhaahaan wabihi macnaha wabihina waxay ka dhigan tahay wabilisnaad alawal isnaadkii hore markaa kaa hore lasoo sheegaa waxaa lagu wariyey ee matniga soo socda haddaba markaa matniga labaad gaadhaan wabihi unbay odhan ka saddexaad markay gaadhaan wabihi ilaa sidaa lagu dhammaynayo taas baana isticmaalkooda u badan xataa axaadiis aan isku isnaadba ahayn ayay kolkol wabihi markay warinayaan isticmaalaanoo iminka sharaxa bukhaari ee irshaadu saari la yidhaaho ee qasdalaan imaamkan la yidhaha leeyahay sharaxaas oo kale xadiid kastoo axaadiista bukhaari ka mida markuu shaarixu bilaabayo sanadkiisa wabihi buu dhigtaa macnaha sababtuna waxa weeyaan uu dhigtaa kitaabka bilowgiisiibuu ku sheegay isnaadka isagu bukhaari ku wariya sida xaafidnu xajarbadeey a'immada kale sharxay bay isnaadkooda ay u sheegeen kitaabka guudahaan ay ku wariyeen ama isnaadkooda ay u leeyihin haddaba markuu soo horraysiyey kitaabkan isnaadkii uu ku wariyey markuu soo horraysiiyey ayaa wuxuu sameeyey halku kolbo sheekhadiisii ilaa intii ka dambaysay uu sheegi ilaa ilaa uu bukhaari ka gaadhayo ama qowlkiisan dee sheekhiisan uu ka gaadhayo bukhaari uu ku bilaabmay ayuu webihii uun ku kaaftama ujeeddadu waa isnaadkii hore kitaabka bilowgiisa aan ku soo sheegeen kitaabka bukhaari ku warinayey ayaan xadiidkan imakana dee ku warinayaynay kitaabka wuxuu ku warinayay axaadiistiisa ku warinayay oo wabihdaa uu leeyahay maha macnuun dee nuskoo isku wada isnaada ee marka laga kitaabkiisa kitaabkii bukhaari baa isaga isnaad keliya ku wada warinayay ama axaadiistu waa tan kala duwanee midba isnaad cinda albukhaari uu leeyahay ee wabihda uu dhigto dee qolooyinkiina sharaxa arkayba ujeedadiisu waxa weeyaan waa sanadka kitaabka bilowgiisa dhacuu kitaabka bukhaari guud ahaan ku warinayo ayuu damiirkan u celinaya waa isnaadkii horeen kitaabkaba ku warinayaan xadiidkana ku warinayaabay ujeeddadiisu tahay tadna waa kaa baabkeedo axaadiidta markaa isku isnaadka keliya ahayd markaa la warinayo ayaa marka ka hore la sheego ee sanadkii xadathana fulan can fulan can fulan la yidhaah ayaa inay umatigana waa isnaadkii horun halka dadna xadathana fulan can fulan can fulan ka odhan layd ayaad webihii odhanaysaa oo markaasumaad saxaabigii iska magacaaban oo halkaa aad matniga xadiidka kuba sheegi taas baa isticmaalkooda u badan iyagoo ka horena ku bilaaba isnaadkii wixii ka dambeeyeyna webihii kelimadaasa haddii la doono damiirkaad iskaba daysana wabil isnaadi aad tilaadi waa isnaadkii hore wabil isnaadi alawali oo markaa aad matniga xadiidka u sheegtid taasba wey labada bid horta intaasu inoogu sheegay bal shaqsigii samaaciisu ama riwaayadiisu taa ahayna waxa uu yeelaya marka dambe uu inoo sheegi doonaa labada dambe inoogu sheegi doonaa markaa wuxuu yidhi wa nusakhu nusqooyin nusqooyinkaasoo isnaaduhaa isnaadkeedii qad ibtaxada uu midoobuu mid yahay nusakna waa jamcu nuskatin sidee nuskada imaka macmar can hamaam can abi hurayra oo kale oo saxiifo shahiira oo ilaa boqol iyo afartameeyo xadiidba gaadhaysa axaadiisteedu isnaaduhaa isnaadkeedii qad ibtaxada uu midoobay oo axaadiidka ku sugan isnaad keliya lagu wada warinaya asaaniid aanay kala lahayn acid soo celiyo isnaadkii nadban suma ahaan weeye maaha laazim haddii la yidhaha laazim riwaayadu inaanay si kale ku ansaxdeen bay noqon isnaadkii soo celi nadbi ahaan u soo celi fii kulli matnin fii riwaayati kulli matnin matni kastaba markaad warinayso isnaadkii cusboonaysii mid kastaba xadiid kastaba bilowgiisa isnaadkii sheeg fi lasadi fi lqowli qowlka alasadi sawaabnimada badan ama toosnida badan oo usushii horena bacdigood ama wax badanoo ka mida saa lagu arka ayaa ibnu salaax yidhi waayo ixtiyaad weyn baa ku sugan laa waajiban ay laysa marka icaadatu sanadi waajiban w ma ahaanin laakiin celinta sanadka la soo celinayaa fii kulli matnin la soo celinayaa mid waajiba ma aha waloo dee bacda ahli tashdiid ay sheegteen wujuubka horta taas waajib maaha haddaba wuxuu idhi isagoo isticmaalkooda kuugu badnaa inoo sheegaya walbad-u bilow lagu bilaabay isnaadkii fii aqlabihi isticmaalka ka u badan ama walbadnu bilow fii aqlabihi ay fii aqlabi listicmaal laftiga isticmaalla inooguma suga siyaaqun baynu ka fahmaynaa waa isticmaalka kiisa u badan ee u qaaliba wuxuu ahaaday bihi bilisnaadi isnaadka in lagu bilaabo oo dee walbad-u inaan bihidan bad-iyo iskaga tacalluqino iyo in albad-u wa mubtada weeyaan oo markaa fii aqlab inaan kaga khabarno bihina albada ay ku tacalluqaysaa taasi waa caraab iyo in albad-u fii aqlabi bad-iya iskaga tacalluqino oo damiirka meejara mashruurkanba khabarkii dhaco taasna waa iska icraab kale macnuhuna dee ujeeddadu waa isla midoo marka haddaba walbad-u bilow fii aqlabi waa isticmaalka ka u badan bilow dee la bilaabo na bihi bilisnaadi isnaadku ahaaday oo waxaa lagu bilaabayaa isticmaalkooda ka ugu badani horta waa isnaadkii oo ujeeddadu mar haddii imaka san oo kale majlis waynu fadhiyan watay majaaliska cabiraan intii dee ders duruustii mar wada baxdayba majlis bay kaba cabiraan haddaba haddii nusqada isnaadkeeda uu midkaaya axaadiid badan kulansatay majaalisteenna lagu warinayo marka ugu horraysay majliskii la bilaabaya dersigii ama la bilaabaya waa xadiidkii koowaade dersigu ka bilaabayey ayaa isnaadkii horta la dhammaynaya la aqriyaya axaadiidtii markaa dambe ayna xadiidka keliya lama warinayo majliskii laguma warinayo axaadiid tacadudi baa lagu warinayaa axaadiidtii tacadudayna waxaa marka dambe la odhanaya waa taas haddaba bilowga markaa nusuuska ama bilowga majliska waa bilowga dersigii wuxuu ahaaday isticmaalkooda ka u badan horta bil isnaadi in lagu bilaabo wabaaqin ay wabaaqin wixii hadhay min alaxaadiidi axaadiid ahaa oo xadiidka koobaad aan ahayn ee wixii soo hadhay axaadiid ahaa ee majliska markaa lagu sheegayeyna adraju adraju way geliyeen oo ay raaciyeen oo caleyhi waa kaa hore ee markaa lagu bilaabay oo dee kaasba iyagoo kuba cadfaya ayay dhexgeliyeen isnaadkiisii maca wabihi maca dikri kelimati wabihi kelimadan wabihi imaka tan baa maqsuud weeye lafdigan oo dee waxa weeyaan waxa weeye imaka walow dee lafdi ahaan loo jeedo oo dee imaka xuruf ahaan aynaan ugu jeedan waa lafdi ahaan kelimada nafteeda loo jeedahay sheegid la sheegayo kelimadaa wabihi oo matniga dambe ama mutuunta dambe iyo axaadiista dambe marka halkii sanadka laga aqrin lahaa sanadkii laga soo celin lahaa wamihun odhanayo oo kelimadaa la sheegaya taa maceeda weeye oo wixii soo hadhay axaadiis ahaana sanadkii may soo celin isticmaalkoodu kugu badan yahay webihi inta yidhaahaan ayuunbay matnigii sheegayaan haddana kii dambe webihi inta yidhaahaan ayuunbay matnigii sheegaya webihi ilaa majliskaa durusihiisa ay dhammaa axaadiisiisa ay dhammaanayso maalinta dambe majlis kale laysugu yimaadana dee sanadkii hore horta waa sanadkii xadiidka koobaad baa lagu bilaabay waxa dambena wabihi wabihi wabihi daasun baa la odhanoo macnuhu waxa weeyaan wabil isnaadi oo markaa haddaad doonto wabihi bedelkeeda wabil isnaad aad odhanaysaa ujeedada waa isnaadkaa madkuurkee lasoo sheegay ayaa matigana lagu warinayaa marka kan baa iyaga isticmaalkooda u badan oo aqlabka isticmaalku kan weeye culimmadu siay isticmaalaan ka u badan wey haddaba taas markaan ogaanay ayaa shaksigii samaaciisu tan ahaa macnaa samaaciisu waxa weeye axaadiistaas isku nuskhada ama isku isnaadka xadiidka koowaad unbuu isnaadkii maqlay oo sheekhiisii aqriyey wixii ka dambeeyey wabihi buu lahaayoo sidaasuu ku maqlay ee xadiid kastaba isnaadka iyadoo la aqriyayo oo la sheegayo muu maqal haddii uu doono xadiidkii koowaad ee dee sanadkiisu uu la socoday u aan ahayn oo axaadiistii webihi uun ku bilaabmaysay ama wabil isnaadi inuu wariyo uu doono oo isagoo hadda kii hore aan la soconin kuba cadfahayn muxuu yeelayaa miyay u suurtogelaysaa oo dee ay u bannaanaanaysaa isnaadkiine waa kan wabihii la yidhi oo macduufkuna macduufu calayga xukunkiisuu leeyahay inuu isnaadkii intuu iska aqriyo xadiidkan kii koowaad aha inuu ku wariyo isnaadkii taas mise muu maqal xadiidkan iyo sanadkan iyagoo wada socdee wabihii uunbuu maqlayaye kol hadduu xadiidkii koowaad iyo isnaadku aanu la socdaen kan inuu xaqiiqada caddeeyo ayaa markaa laasimkiisa u noqonayaa taas buu markaa ka hadlayaa wuxuu yidhi wajaaza waxa bannaan maca daa waa kan madkuurkaa maciisa ujeeddadu iyadoo ay dee taa iktifaa lagu kaaftoomayo awal almajlis isnaadkii wixii ka dambeeyeyna wabihi la raacinaye mutuuntii dambe taas la odhanaya kaa maciisa waxa bannaan dikru bacdin fadh sheegitaankood bisanadi sanadkii lagu sheego munfaridan xaal iyahay bacdigaasi mid gooni oo ka gooniya axaadiistii kaloo hadda kii koowaadna ma aan ahayn calal asaaxi qowlka sixada badanee almuctamadi la ictimaadsanayo oo dee axaadiistana way isku wada cadfan yihiin markaa kol hadday isku wada cadfan yihiinba kan webihii uun ama webil isnaadi la yidhina wuxun buu la xukum yahay kaa isnaadkiisa markaa bilowgii la wada sheegay ayuunbuu la xukum yahay markaa waxaa bannaan xadiidkii koowaad ee markii hore riwaayadiisa sanadku kii uu la socday aan ahayn xadiidkaa koowaad ee sanadku la socday wixii aan ahaynay axaadiida hadduu gooni u soo qaato kuwaasun doonayo kuwaa warinayo inuu isnaadkiis ka dhammeeyo nay waa macduufkan xukman macduuf caleyhi buu leeyahay waana isla wada mid axaadiidani isku isnaad bay ahaayeen inkastaba isagu yaanu isnaadka ku maqlinoo saa uu ku wariyo taas baa bannaan ayuu idhi waana taydee ayimo wakiica yaxya ibnu maciin iyo qolooyin kale ay la yimaadeenba bacdigood baa adigu cala alasax almuctamad buu idhi oo khilaaf baa meesha jira oo bacd alculamaa baa waxay ku tiriyeen tadliis inay tahay ama aan bannaanayn ee ay tahay inuu caddeeyo oo sidii ay ahayd riwaayada ku caddeeyo markaa wuxu uhi sheekhu walmaysu soocid la sooco oo markaa dee axaadiistii saas ahayd samaaciisu kol hadduu taa ahaa soocid soocidda halkani waa caddayn la caddeeyo si riwaayadiisu ay ahayd ayaa awlaa fiican taas baa habboon oo walow ay bannaan tahay cala alasax almuctamad haddana soocida ujeeddada caddayn la caddeeyo riwaayadiisa kayfiyadeedu tay ahayd ayaa habboon muslim baa kitaabkiisa min awalihi ilaa aakhirihi markuu saxiifada ahmaam axaadiideeda warinayo bukhaari had iyo goor isagu dee si kuma wada wariyo ee waxa weyan usrub buu la yimaadaa ay markaa arrimahan uu ku kala caddeeyo bal matalan wuxuu yidhaahaaba xadaثna mحamed بن الرافع qal xadaثna cabdالرaزاq qal أخbarana mcmr can hmam ibn nbه qal hada ma xadaثna abu hurayrata markaasuu yidha wadakara axaadiiثa axaadiiث buu sheegay minha waqala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam oo markaa xadiidka koobaad hadduu yahay dee uu markaa sanadku la socday uma u baahdeen wadakara axaadiida iyo aadama xadaana abu hurayre de can abi hurayrata un bay ahayd markuu xadiidku noqday axaadiistii dhexda ku jirtay axaadiistii aan sanadka marka hore in la sheegay mooye aan laga soo celin sanadkii walow dee sanadkaa hore uu yaallo ayaa si u caddeeya si ay riwaayadu ahayd ayuu dhaha aadama xadaana abu hurayre horta hamaan baa yidhi markaasaa muxuu raaciya wadakara axaadiida axaadiis buu sheegay sanadkaas dee markaa lagu warinayay sida xadiidkii koobaad iyo wixii kale la socday markaasaa muxuu yidhaha mina axaadiista waxaa ka mida ujeeddadu sanadkaasna dee bilowgooda ama kii ugu horreeyay un la sheegay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam marka waa ixtiyaad walodaa iyo idqaan iyo tawarucba oo xadiidka walodan kii koobaad ee sanadku la socday u ahayn si uu sii riwaayada ugu caddeeyo ayuu usluubkaa la yimaada ama bukhaari isaga qaacido muftarida ah ma lama iman kol dee waa waxa tilmaamaya xadiidkii koobaad inaanu ahayn waa sheegaa kolna ma sheego matalan kitaabu daara ayaan ku soo marray isagoo xadaana abulyaman xadaana abu sinaad can ilacraj anahu samica aba hurayrata anahu samica rasuula allahi sala allahu alay slam yaquul naxnu alakhiruuna asaabiquuna wa qaala laa yabuulanna axadakum fi lmaa'i daani markaa baabku dahaaro ayuu ahaayo xadiidkii u munaasibkaaye uu baabka usoo qaatay waxaa laa yabuulanna axadakum fi lmaa'i daani haddana wuxuu ka horreysiyey naxnu alakhiruuna saabiquuna culimmada qaarkoodna maqsuudkiisii uu kaba qarsoomay ama xadiidkan muxuu meesha ugu sheegayba waxaanay ahayd in axaadiisii waa kii koowaadoo ee sanadka lahaayee uu ku bilaabay markuu kii sheegay ayuu markii dambe kii labaadna oo qaala waa kan laa yabuulanna axadukum xadiidkii dee marka hore aan kuwii bilowgii aan hayne dhaxaa ku jiran isnaadkuna la socon buu dee doonayay inuu wariyo uslubkaa waa la yimid laakiin dee uslub mubtarida muu noqon ee in badan wuxuu iskaga gaabsadaa uun xadiidka uu doonayo oo isagoo sanadkii sheegayo xadiidku doonaya ku gaabsadaa saa dee marka horeba inoo horraysiyo way bannaantay uu yahay bal adigu bal markaa taasna markuu xadiidkii koobaad ee uu sanadka ku maqlay waxaan ahayn warinayo ee uu gooni ula soo baxo sanadkii inuu raacinayo inay sanadkii kamba xadiidkii hore sanadku la socdon buu ku cadfanaayey iyo inay tahay inuu caddeeyo xukumkeedna waa kan inoo sheegay markaa marka wuxuu wajaasa waxa bannaan macdaa kaa maciis waa iyadoo macnaa ay tahay waxa weeyaan dee riwaayado ah in xadiidka sanadka koobaad un lagu gaab